Wasaaradda Arrimaha Gudaha Dowlad Goboleedka Puntland oo kaashanaysa hay'adda KALO ayaa magaalada Baargaal ee maamul goboleedka Puntland ka daahfurtay kulan dadweyne iyo isla xisaabtanka maamulka. Kulanka ayaa waxaa ka qayb galay maamulka degmada Baargaal, qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka Puntland iyo mas'uuliyiin kale. Injineer Ismaaciil Muuse oo ka socda hay'adda KALO ayaa ka warramay ujeedka kulanka.
Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan maanta halkan Baargaal aan joogno isla markaasna maamulkii degmada iyo heer wasaaradeed iyo dadweynihina aynu halkan kulan ku leenahay. Kulankan waxa uu daaran yahay sida laydin sheegay waa wuxuu daba joogaa mashruuca degmada laga fulin doono ee lixda degmo oo Baargaal ka mid tahay oo hadda ka horna xogtiisii baahiyaha laydinka ururiyey oo halkan Buunso idinku timi uu qayb ka yahay mashruucan. marka weli waxaanu wadnaa ee, xog ururintii qayb ka mid ah iyo baahiyaha degmada maanta marka waxaynu isugu nimi halkan iyo caawaba bal in laysu keeno dadweynaha iyo maamulka degmada inay soo hor fadhiistaan isla markaasna la isla xisaabtamo baahiyaha bulshadu hadasho caqabadaha ay dareemayaan Isku duwaha Wasaaradda Arrimaha Gudaha Gobolka Laas Caseer Mudane Ismaaciil Cawil Dhuxul ayaa sheegay dadweynaha ka soo qayb gala kulanka in ay matalaan shacabka gobolka Laas Caseer.
ee waxaa laydiin soo xuray inaad reer baargaal iyo reer raasi casayrba sida barnaamijyadaas socda ee dowladnimada ee hay-adaha iyo looga faa'iidaysan lahaa oo dadka shacabka loogu faa'iidayn lahaa maamulka loola shaqayn lahaa wax qurux badan oo magaranaysaay wixii laydin keenay oo dowladda iyo hay-aduhu inay soo gaarsiiyeen ay u noqon lahaayeen wax tayo leh oo qabsoomay oo deegaanka u qabsoomay oo qurux leh oo maamulka degmada iyo golihii deegaanka iyo namadoonadii iyo bulshadii qaybteedii ay ka wada qayb galeen horta casharku wuxuu ku saabsan yahay waasaa Mas-uuliyiintii ka qayb gala kulanka ayaa bogaadiyay.
ilaahay baa mahadle subxaanahu wa tacaala mar labaadna waxaan u mahad celinayaa kulanka maanta halkan inuu ka qabsoomaya howlka dowladda hoose degmada baargaal Een, wasaaradda arrimaha gudaha iyo waan soo dhaweynaynaa iyo kaalo oo ku mahadsan
ilaahi subxaana wa tacaala baan u mahad celinayaa sidoo kale waxaan u mahad celinayaa cid walba oo halkan la fadhisa oo horumarkan inoo wada iyo shacabka kasoo qayb galayba Ee, intaa kadib waa laynoo sharaxay waxay inoo wadaan wasaaradda arrimaha gudaha iyo iyo kaalaba Kulankan ayaa kaalin ka qaadan doona sidii loola xisaabtami lahaa maamulka degmada Baargaal ee dowlad goboleedka Puntland.